safiirka shiinaha aan qaabilsan arrimo soomaaliya ayaa ku wareejiyey guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle beesadhan boqol soddon iyo sagaal kun saddex boqol tomi siyeed dhibiisan afartishan dolar oo bilow un ee deeqo shalgadiisan oo dowladda shiinaha ee ka garab istaagasa shacabka soomaaliyeed ee fatahaado saameeye safiirka oo hadal kooban ku jeedii munaasabadda ayaa sheegay in dowladda china iyo marwalba garab istaaganta shacabka soomaaliyeed ee xaalado adag ka jara usoona sheegay in gargaar iyo taakulo kale iyo dhowaan bilaabo doonana saas oo kalena weliba iyo ku qayb qaada doonana dhismo kaabyaalka burburi roobabka iyo dhismo biyo-xireennada ee gudoomiyaha hay-adda sodma oo meelo hadal kooban useena ku jeedi munaasabadda la wareegidda beesadan yaa ang mahanagi shacabka dowladda iyo safiirka china aan qaabilsan soomaaliya usoona sheegay in dowladda soomaaliya iyo dowladda china yoo ka dhehaya xiriir taariikhi leh oo yoonhayna markii aan ka horeytiye gudoomiyaha ayaa saas oo kale ku codsaday dowlado caalamigee iniyo gargaarah la garab istaagana dadka soomaaliyeed ee saamay fatahaado celinayaa safiirka walaalkay oo dhinaciga taagan oo china waxaan mahad celinayaa d g ga wasaaradda arrimaha dibadda waxaan aada iyo aada runtii kaaga warbixinta aan ka hayno waxay tahay xaaladda runtii ugu adkeyday oon oon runtii wajahayno dadka runtii ku saamoobay waa hal milyan ilaa hal milyan ilaa laba boqol hal milyan afar boqol ay hadda sii gaarayaan dadka ku barakacay waa toddoba boqol dabcan dhimasho ayaa jirto ilaa konton shan qofood gaarayso xaaladda na haysato waxay tahay gaaritaanka dadka iyo dadka si loo soo badbaadi lahaa meelaha qaarkood oo xaniban dooman ayaan runtii u rarnay ilaa iyo siddeed iyo labaatan doomado doomood ayaan kala geynay laakiin weli kuma filna waxaad ogtahay inay beriijyadii naga dumeen oo magaalada baardheere mataqaanaa beriijkii lasga gudbaya uu dumay magaalada buurdhuba uu dumay marka culeys badan oo runtii aan anagu qaadi weyne ee aan heeso taasay runtii walaalahayna maanta nagu soo gurmadeen kaalin weyn ay ka qaadan kartaa dowladda china runtii waa ku mahadsan tahay waa dowladdii ugu horeysay oo si rasmi ah runtii noola soo xiriirtay maantana lacag kaasha runtii halkaa noogu keentay si howlahaas wax looga qabto dabcan alaabo kalena soo wado oon ka rajaynayno inay kulley soo gaaraan dabcan waxyaabaha kalentoodon ka sugayna waxaa kamid a inay naga caawiyaan arrimaha buundooyinka dumay waxyaabaha kalentoodon runtii aada uga hadalna waxaa kamid a in xaaladda hadda lagu jiro marka laga baxaay si loo heli lahaa biyahan hadda marna la dilaayo marna naga maqan meelihii biyo xireenadii iyo wixii sida loogu samay lahaa marka kaalmaday hadda noo keenana aaday noo anfacaysaa kaalmada soo socoto aan dabcan ka sugaynana runtii aada iyo aadan uga mahadcelinayna runtii waxyaabaha aan runtii aan kala fadhiisanay horta dowladda jaynaha waa dowladaha dowladda labaad ee adduunka haddanaba u socota dowladdu kabaad inay naqato marka waxyaabaha ay aada nooga caawin karto waxaa ka mid a waxyaabahaas disaasaradaas iyay ku dhacaan runta waa ka xunnahay waa hadda uu sheegayay dhibkan oo kale iyagaa soo maraan marka inay naga caawiyaan oo webiyada ay naga caawiyaan oo biyo xiriinada ay naga caawiyaan oo beriijyada ay naga caawiyaan waxyaabaha runtii aada uga hadalna maanta ay ka mid aheeday dabcan safiirku wuxuu ula laabanayaa wax kastoon anaga u gudbinaahay dowladdiisii ayuu ula laabanayaa